badqabka deegaanka waa xaaladaha ugu muhiimsan ee dadka iyo dunyada waxaana in la waayo sababa yaraynta heerarka nadaafadda deegaanka xaalufinta dhirta wasakhowga hawada deegaanka iyo isticmaalka xaddaafka ah ee waxyaabaha sii daaya maadooyinka kiimikaysan haddaba guddoomiyaha dhallinyarada ee magaalada jowhar ayaa bulshada ku dhaqan magaaladaasi jowhar iyo nawaaxigeeda ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda magaalada iyo nawaaxigeedaba ah isbeddel ku yimaado cimiladii oo si toos ah u saameyneysa deegaanka bulshada iyo dhaqaalaha adduunka Eh, inta badan waxaa sababa kororka heerarka eh, eh, sidoo kale dhirta oo xaalufin lagu sameeyo ama la jaro kaasoo ka qayb qaato isbeddelkii habada saameynna ku yeelaneysa cimilada Eh, sidoo kale roobabka oo isbedela meelo badan ayaa roobab badan- roobab badan hela halka qaar kalena ay abaar daran ka jirto waxay qeyb ka yihiin saameynta isbedelada ku yimaado eh, cimilada Eh, deegaanka dhibaatada ee wasakhowda u geysta waxaa ka mid ah eh, roobabka oo waxyeelaya dhirta biyaha iyo dhulka eh, isbedelka cimilada kel- eh, kelmada jaanjiga oo hoos u dhaca tayada nolosha aadanaha Eh, wacyigelinta aan sameyno marka inta badan shirkadihii ku saabsanaan eh, waan ka wacyigelinaa waa u tagnaa Eh, hay-adaha ee quseysan inta badan waan kala kaashanaa sidii wacyigelintaasi aan u sameyn lahayn laguna yareyn lahaa wax loo yaqaano eh, wasakhowga hawada